xanuunada ku dhaca maskaxda oo neerfow ka mid yahay ayaa kuwa ku badan bulshada soomaaliyeed waxa ayna sababi karaan waali haddii qofku uusan helin gargaar caafimaad oo ku habboon waxyaabaha sababa xanuunada ku dhaca dhimirka waxaa ka mid a isticmaalka balwadaha kala duwan ee maanka duuriya kuwaas oo in badan oo kamida dhalinyarada soomaaliyeed isticmaalaan doctor cabdicasiis maxamed faarax maamulaha xarunta dhimirka iyo nayrfaha maambile ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixiyey waxyaabaha sababa xanuunada ku dhaca dhimirka isagoona sheegay in isticmaalka maandooriyuhu uu sababo xanuunada maskaxda ku dhaca loona baahan yahay in dowladdu ay qaado tallaabooyin looga hortegayo khatarta maandooriyaha xunuunada dhimirku waa xunuuno ku dhaca bulshadeenna oo aada ugu badan waliba sida maaragtay cudurada jirkuba ay u kala duwan yihiin bay u kala noocyo badan yihiin marka loo fiirsho caalamka cudurada maskaxda soomaaliya aada bay ugu badan tahay adduunyada kale waxaa la dhahaa afartii qofba qofbaa la nool xanuunkan soomaaliya waa one intere hadda cilmi baaristii ugu dambeysay ay samaysay hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka waxa ay soo saareen in toddobaatan iyo lix boqolkiiba dadka soomaaliyeed ay qabaan cudurada dhimirka waxyaalo badan baa sababa cuduradan dhibirka waxaa ka mid ah daraagiska ka mid ah innaga aada waxaynu isticmaalnaa jaadka jaadkuna waa runtii waa wadankeenii aad baa loo isticmaalaa oo aad buu usoo galaa yani waxaa la dhihi karaa dad aada u badan oo boqolkiiba ku dhow boqolkiiba aan la dhihi karo siddeetan iyo shan baa isticmaala jaadka ama siddeed laakiin wadankeena jaadkaasa ka mid ah daraagis kala soo gasha oo oo sintetiga iyo mid kalaba sintetig markaan leeyahay oo kaniino iyo balaayo iyo baa qamri iyo wixii oo dhan baa jira wadankeena maadaama iska xuduudaheenu iska furan yihiin dowlad xoog badan oo ilaalin karta xuduudaheena eeraboradeena iyo bade dekedaha ayna jirin aad bay usoo galaan daraagiskaas doonyihii baa keenaya diyaaradihii baa keenaya gaariyaasha keenaya waa wadan saas marka daraagisku maskaxdeena dheecaano ay ku shaqayso neroterismitris la dhaho ayuu bedelaysaa kadibna qofkii wuxuu waxaa ku dhacaya hurda la-aan waxaa ku dhacaya inuu si khaldan u fakero inuu si xun u hadlo waxaas waxay keenayaan marka qofkii in calaamadihii ay ka muuqdaan anigu runtii waxaan qabaa maamulka ayaan fariin u diraya marka iyagaa wadanka controla in maaragtay aan lagu gadin maaragtay farmashayaasha iyagaa shuruuc ka samayn kara inaan airboorada iyo dekedaha iyo kala soo marin karin iyagaa laga rabaa laakiin dhalinyarada dhalinyarada rag baa suuqa baa laabtan keensadayoo ganacsi ku keensaday marka wacyigelin maamulka laga rabo shaqo laga rabo maamulayo wax garanaya oo dad mutacalimiinta culimada masaajida ay ka waaniyaan inaan la isticmaalin oo si loo yareeyo khatarta xanuunada ku dhaca maskaxda ayay dhakhaatiirtu bulshada kula taliyeen inay ka fogaadaan waxyaabaha sababi kara xanuunada dhimirka sida daawooyinka oo dadka qaar ay si khaldan u isticmaalaan iyo sidoo kale balwadaha maanka dooriya oo iyagana sababi kara in qofka uu ku dhaco xanuun dhanka maskaxda ah